tababarkan yalan qobday gudoomiyaalka degmooyinka maamulka hcc kaatuma walina lan tababarahaye shaqooyinka lagufadow aruuryowka canshuurta biyowka qarashaadka bulshada lanka adeegow iyo sida lanfuliyo mashaariicda iyo xiriirka maamulada degmooyinka iyo gobolada ku dhexeeya furitaanka tababarkii weliba gubro ku haya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta maamulka hcc kaatuma wasiirka maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaasha gobolada sool iyo sanaag iyo degmooyinkaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hcc kaatuma ya waliba usa daafuraya tababarkan magaalada laascanood unkufurmi gudoomiyaalka degmooyinka iyo gobolada maamulka hcc kaatuma walina usa sharxaad kubihi walyaabo tababarka lakabarada doona inta usa dareeraa waxaan u mahadcelinayaa tiimka wasaaradda arrimaha gudaha oo maaragtay maaragtay runtii soo qabanqaabiyey shirkan iyo xafladdan iyo barnaamijkan oo dhan waxaan si gaara ugu sii mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda runtii oo la-aanteed aanay noo suurtageli lahayn hawshan iyadaa inaan qabanno runtii waad ogtihiin xilliga lagu jiro iyo maamulkeenna suu curdin u yahay dhaqaale ahaan iyo sistem ahaan iyadoo duruufahaas adagi jiraan waxaan ku guulaysanay iskaashi iyo tasiilaad ay noo samaysay wasaaradda maaliyaddu inaynu isugu nimaadno tababarkan oo ay maxaa laihahdaa runtii uu inoo qabsoomo waa mar labaad iyo mar saddexaad baan idiin wada mahad celinayaa tababarkani wuxuu ku saabsan yahay cutubyo gaara oo kooban oo laga soo xulay maaragtay waxyaabaha loo baahan yahay shaqada guddoomiyayaasha degmooyinka ama degmooyinka o dhan baa laga rabo waxaa ka mid ah habka ururinta cashuuraha sidee cashuurta loo ururiya cashuurta la ururinaya waa nooce yaa laga ururinayaa haddii lasoo ururiyo sideebaa loo kaydinayaa sidee ayaa maxaa la yidhaahdaa maaragtay looga xisaab celinayaa maamulka maaliyadda ama maxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha maaragtay degmooyinka soo gelaya isaga laftirkiisa see loo maanaj garanaya sidee loo maalan see loo bixinayaa yaa awoodul inuu kharash bixiyo sidee loo bixiyaa kharashka maxaa la yidhaahdaa yaa ka mas-uula wax walba sidee laysu maamulayaayo qaabkee ayaa hayrarkiga maamulku isu daba joogayaa waxaa ka mid a maxaa laga rabaa dowladda hoose ka degma ahaan maxaa laga rabaa mashaariica inay fuliyaan noocyada mashaariiceed bay maaragtay ayay fulinayaan dakhliyada soo gala dowladaha hoose xaggey ka imanayaan xidhiidhada ka dhexeeya maamulka maamulada degmooyinka iyo gobollada iyo isku xidhkooda xoogayaha guddoomiyaha degmada ku-xigeenka guddiyada joogtada ah golayaasha deegaanku siday isugu xidhan yihiin sidee loo kala amar qaadanaya sidee baa silsiladda maamulka loo ilaalinaya casharadu halkaasay ku saabsan yihiin wixii khudbada ahaa ee ku saabsanaa in shirkan laga yidhaahdo waa laga wada yidhi dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa wakhtigoo nagu yar awgeed shirku waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu